dad badan oo soomaaliyeed oo dalkan maraykanka degan sacad wasiir waxay aada uga cawdaan qiimaha lagu bixiyo amaba lagu goosto baasboorka soomaaliga oo dadka maraykanka ay u arkaan ama uu yahayba inuu saddex goor ka qiimo badan yahay baasaboorka maraykanka baasaboorka maraykanka boqol iyo xoogaa baa lagu goostaa laakiin baasaboorka soomaaliga ee laga goosanayo gudaha dalkan maraykanka ama safaaradda waxaa dadka laga qaadaa lacag afar boqol oo dollar ka badan iyo jajab marka cabashadaas dadweynaha ama soomaalida degan dalkan maraykanka ay qabaan maxaa idinkaga qorshaysan horta safarkan ama safarka shaqo aan kusoo gaarnay magaaladan waxaa ujeedkiis yahay inaan wax ka qabanno hadday jirto caqabada amase waxyaabo markaas taagan runtii arinkan baasaboorka markaan magaalada washington lugta soo dhignayba waxa ugu horeeyo cabasho nagu bilowday waxaa ka mid ahaa arinka baasaboorka la xiriira iyo qarashka ilan dadku waxay isugu jiraan dad soo tahriibay aanan waxba haysanin iyo dad runtii reer deegaan noqday oo shaqaystay oo stiil u baahan inay helaan nationalitigooda originaalka ah marka waa ka xunnahay in ay cabasho ka jirto arinkaas laakiin asalka wasaaraddu ay safaarad meesha ugu furtay wuxuu ahaa in adeega bulshada dalkan ku nool ee soomaalida ah loo fududeeyo sida ugu fududna looga sameeyo kama rabno in laga sameeyo wax dhaqaalaha kama rabno waxaan rabnaa sida ugu fudud oo loo sameyn kara marka way ugu cusub tahay in afar boqol iyo soddon dooro laga qaado muwaadinka sababta keentay wasaaradda way adres garayn doontaa si adagna runtii way u fiirin doontaa maadaama hadda safiirka uu naga maqan yahay oo uu yani ka maqan yahay xafiiska waxaan isku arki doonnaa sida ugu fudud oo aan isku arki karno waxa keenayna arrinkaasna insha allah si foojigan oo ayadana u fudud laakiin ujeedka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa safarkan waxaan ugu faa'iideysan doonaa wixii bulshada ay ka cabanaysa inaan wax ka qabanno